biraxmaan raxiim subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn ciidamada xoogga dalka oo gacanta ku dhiga horjogaal ka tirsanaa argixisada al-shabaab haydaha dastuurka hirshabeelle oo soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay kulamada ay la qaateen bulshada jowhar wasiirka ganacsiga waxbeysigiisa ku baabilay safiirada soomaaliya u jooga dalalka etoobiya suudaan iyo koonfurta suudaan xereeraha guud ee qaranka oo soo dhoweeyay ansixinta golaha adeega garsoorka dalka muslim ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo maanta ka qaybgalaya dib u furista garoonka diyaaradaha degmada bardaale iyo waddamada kenya iyo uganda oo uga baaqa xukuumadda etoobiya in colaadaha laga joojiyo ama xal laga gaaro colaadaha kasoo dalkaas etoobiya subax wanaagsan mar kale oo talaado tarban ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha toddoba iyo tobanka bisha koo iyo tobanaad sanada labaatan labaatan kusoo dhawaada qodobada aad dhegeysateen oo faahfaahsan aynu ku bilaabnay hadaha dastuurka dalka iyo baarlamaanka hirshabelle ayaa soo bandhigay waxyaabay u qabsoomay kulamada ay la qaateen bulshada jowhar waryahayga cabdiraxmaan xuseen cumar wadane ayaa warkaa inooga soo diray jowhar
wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya guddiga la socodka dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya guddiga madaxa bannaan dib u eegidda hirgelinta dastuurka ayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka hirshabelle waxa ay ka hor akhriyeen waxyaabihii ka qabsoomay dib u eegista dastuurka inta ka dhiman iyo ka talasiinta bulshada soomaaliyeed taasoo muddo badan soo socotay haddana xog ururinteedu ay ka wadaan magaalada jowhar waxayna sheegeen inay ku dadaali doonaan qaabyatirka dastuurka dalkeena qorshaha farsamada ee dib eegista guddiga la socodka dib eegista dastuurka waxaa loo kala qaaday saddex wejin oo kala ah maadaama dastuurka maadaama uu ku kooban yahay shan iyo toban cutub waxaa loo kala qaaday cutubyada koowaad ilaa shanaad iyo lixaad ilaa tobanaad iyo lixaad ilaa sagaalaad tobanaad ilaa iyo shan iyo tobanaad saddexdaas wejin ayaa loo kala qaaday laakiin qayb kasta oo kamida waxay maraysaa dib eegis farsamo ayay maraysaa waxaa kale maraysaa la tashi wacyigelin dadweynaha iyo dowlad goboleedyada iyo horgeynta dooda iyo ansixinta baarlamaanka hadda waxaa la mari hayaa oo gobolaba ah wejiga labaad oo ah la tashi wacyigelin dadweynaha iyo dowlad goboleedyada dastuurka waxaa ugu muhiimsan qayb ahaantiisa inuu ka kooban yahay laba qaybo dib oogis farsamo dib oogis kamid ama ku daris u baahan oo inta lagu qiyaaso boqolkiiba sideetan iyo shan inta badanna hadda way soo dhammaadeen iyo qaybo u baahan oo fudud oo qaybta ugu muhiimsan laakiin oo aad u yar oo ah wadaxaajo siyaasadeed inay ka galaan dowladda federaalka iyo dowladaha xuminka ah dastuurka waa waxyaalaha tilmaamaya awoodaha see loo qaybsanaayo hantida see loo qaybsanaayo khayraadka see loo qaybsanaayo iyo siyaasadda see loo qaybsanaayo wixii dhan ayaa lagu soo koobaya siduu runtaa dastuurka wax kastaba laguma qori karo dastuurka sharci ma aha wax kastaba laguma qori karo ma ka koobnaan karo qodobadiisa laba kun iyo kun ama toddoba boqol ama shan shan boqol qodob kama kabo- koobnaan karo wuxuu ka kooban yahay qodobo xadidan ayuu ka kooban yahay sababtu waxay tahay waxyaabaha la isleeyahay waa muhiim oo lafdhabar ah ayaa loo baahan yahay in dastuurka lagu xuso waxaa marti noo ah aniga xildhibaan idinka mida nahay laakiin waxaan ka tirsanahay guddigaasna waa ka tirsanahay marka maanta waxaa noo marti ah saddexdii hay-adood ee dalku ugu sarreysay ee u qaabilsanaa dib u eegista dastuurka iyo hirgelintiisaba guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo ah aqoon-yahanada qora dastuurka guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka oo ah baarlamentarian ka kooban labada aqal oo isagana ah cidda maanaj garaysa wax la qoraayo dibna loogu soo celiyo baarlamaanadana horgeeya iyo wasaaraddii oo qaabilsan qaybta wadaxaajoodka iyo wacyigelinta saddexdoodu maanta waa noo dhanyihiin iyagaa noo marti ah wakhti badan ma haysano een dastuur samaynta waddan kasta ama soomaali ha ahaada aan adduunka dhan soo maray waan ognahay kuwa annagoo kale ah marxaladaha annagoo kalena soo marayoo dadkii isu keenayay maadaama social contract uu yahay sida south africa oo kale oo dhibaat dhibaato badan iyo gumaad badan soo mareen waxay ku heshiiyeen wax waaye saddex mabda-ood ayaa ugu muhiimsan mabaadida way badan yihiin saddexaa ugu muhiimsan midda koowaad waxa waaye commitment iyo political will waxay afqalad ku yidhahdaan oo ah ka go'naasho iyo rabitaan siyaasadeed in lala imaado abdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka magaalada jowhar
ciidamada xoogga dalka ay howlgal ama gacanta ku dhigay horjoogayaal ka tirsanaa argixisada al-shabaab kadib howlgalla ay ka sameeyeen gobollada labada shabeelle iyo hiiraan sida warkaanu ku faahfaahinay wariyahayga mukhtaar cabdicasiis timcad
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee kumaandooska danab ayaa howlgal qorshaysan ay ku burburiyeen fadhiisimo maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaan hoostaga waa deegaanada hoostaga gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan waxaana ciidanku ay ku guulaysteen si toosay u burburiyaan saldhigyadii maleeshiyadu ay kasoo abaabuli jireen dhibaateynta dadka shacabka soomaaliyeed howlgalka ciidanka kumaandooska ay fuliyeen ayaa waxa ay kusoo qabteen horjoogayaal uu ka mid yahay horjoogihii maaliyadda gobolka hiiraan ee kooxda nabadiidka al-shabaab xasan yuusuf cali horjoogihii maktabka waxbarashada dumarka ee deegaanka ceelcadde cali cabdulle jilacow iyo horjoogihii sakawaadka kooxda nabadiidka al-shabaab ee gobolka shabeellada gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe cabdulaahi isaaq xuseen taliyaha ururka afraad ee kumaandooska danab ee ciidanka xoogga dalka laba xidigle maxamed saleebaan oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka kumaandooska danab ay ku burburiyeen howlgalka ay ka sameeyeen deegaanada ka tirsan labada gobol ee shabeellooyinka iyo hiiraan xarumo kooxda nabadiidku ay ku lahaayeen halkaasi iyadoona ciidamadu ay ku guulaysteen in xubno ka tirsan kooxda nabadiidka al-shabaab ay dilaan islamarkaana ay kuwo kale ay soo qabtaan taliya maxamed saleebaan ayaa tilmaamay in howlgalka lagu soo qabtay horjoogayaal silsare oo ka tirsan kooxda nabadiidka ee al-shabaab
xeeladaha guud ee qaranka ayaa soo dhaweeyeen saxiinta golaha adeega garsoorka dalka oo ay shalay ansixiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda sida markaan ku faahfaahinay waryahayga maxamed muuse cismaan abdoore
xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ka hadlaya ansixinta golaha adeega garsoorka oo ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ayaa yidhi waxaan soo dhoweynayaa ansixinta maanta ee golaha adeega garsoorka ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya golahu wuxuu xilsaaran yahay maamulidda howlaha garsoorka iyo damaanad qaadidda madax bannaanida garsoorka dalka xeer ilaaliyuhu wuxuu intaasi ku daray golahu golaha adeega garsoorka wuxuu kaloo u xilsaaran yahay soo jeedinta magacaabidda anshax marinta iyo bedelaadda xubnaha garsoorka dalka si loo xoojiyo dalku inuu yeesho garsoor wax ku ool ah daahfuran loo siman yahay
wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay safiirada soomaaliya u jooga dalalka etoobiya suudaan iyo koonfurta suudaan wariyahayga axmed cumar muuye ayaa warkaa inoo faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane khaliif cabdi cumar ayaa xafiiskiis ku qaabilay safiirada soomaaliya u qaabilsan dalalka ethoobiya suudaan iyo koonfurta suudaan kuwaas oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhaqaale iyo ganacsiga ee soomaaliya ay la leedahay dalalkaasi iyo sidii loo garab istaagi lahaa ganacsatada soomaaliyeed ee wax soo saarka waddanka u dhoofiya waddamadaasi kulankan oo wasiirku ku welinayay wasiiru dowlaha wasaaradda mudane cabduqaadir shariif sheekhuna maye wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane cali maxamed sheekh cali begedi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdicasiis ibraahim aadan ayaa sidoo kale safiirada kulankan ka soo qayb galay oo kale ahaa safiirka soomaaliya ee ethoobiya danjire injineer cabdixakiin xaaji cabdulaahi cumar cami safiirka soomaaliya ee suudaan danjire maxamed sheekh isxaaq iyo safiirka soomaaliya ee koonfurta suudaan danjire xuseen xaaji axmed waxayna ugu horreyn ay ka wada hadleen dadaalada lagu horumarinayo xiriirka ganacsiga ee soomaaliya ay la leedahay dalalka caalamka iyo weliba sidii loo xoojin lahaa xiriirka ganacsiga ee soomaaliya la leedahay ethoobiya suudaan iyo koonfurta suudaanba safiirada waxa ay carabka ku dhufteen in ay ka shaqayn doonaan sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyada ganacsiga ee soomaaliya iyo suudaan iyo heshiisyada soomaaliya ee ka mid noqoshada aagga ganacsiga xorta ah ee afrika kuwaasoo hore looga ansixiyey golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa kaloo ay xuseen in ay wadaan dadaalo lagu xoojinayo xiriirka ganacsiga ee iskaashiga dhaqaalaha maalgashiga iyo sidii loo taageeri lahaa ganacsatada soomaaliyeed
markaana mas-uuliin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maanta waxay ka qaybgalayaan burista garoonka diyaaradaha degmada bardaale haddaba wariyaha nooga soo warrama gobolkaasi siraaji seeksaaq ayaa qadka si toosa ugu jira hadda siraaji subax wanaagsan marka hore
subax lamid ah bal waxaa noo faahfaahaysaa dibufurista garoonka diyaaradaha degmada bardaale saakin
waa mahadsan tahay waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xarunta ku milgaarka maamulka koonfur galbeed halkaas oo mar dhow ay ka bixi doonaan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka soomaalida ee koonfur galbeed waxaana wafuudan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshisiinta dowlad goboleedka soomaalida ee koonfur galbeed oo ay qayb ka yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta agaasimayaal mas-uuliyiin ka socda ama wakiilo ka socda hay-adda tis plus ay ku wajahan yihiin degmada berdaale ee gobolka bay halkaas oo maanta la rajaynayo in dib loo furo garoonkii diyaaradaha ee degmada berdaale oo bilihii ugu dambeeyay hakad ku jiray oo aanan shaqaynaynin kadib markii halkaasi bilo ka hor diyaarad oo u socotay degmada berdaale ay kasoo dhacday kadibna waxa diyaarada aana ka degin marka sidoo kale waxaa la sugayaa mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya inay soo gaaraan degmada berdaale ujeedada ugu weyn ee mas-uuliyiintan ay u qulqulayaan degmada berdaale ayaa waxay tahay sidii loo furi lahaa garoonkaasi islamarkaasina mashaariic horumarineed oo aad u fara badan loogu soo dhagax dhigi lahaa degmada berdaale taas oo la rajaynayo in bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmada berdaale looga faa'iideeyo adeegyada ama loo horumariyo adeegyada ay u baahan yihiin oo ay ugu horreyso waxbarashada caafimaadka garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale waddooyin la sheegay in halkaasi laga dhisi doono kuwaas oo mustaqbalka laga barbartaagi doono leerarka ku shaqeeya adceedda ee solar systemka marka mas-uuliyiintaasi ayaa maanta ku wajahan degmada berdaale ujeedada ugu weyna dee waa garoonkaasi oo dib loo furo waa saad la socotay berdaale waxaa degan hay-ado aada u fara badan bulshada ku dhaqanna ama berdaale waxay konton iyo shan kilomitr dhanka waqooyi ka beegan tahay magaalada baydhabo ee xarunta milgaarka maamulka koonfur galbeed waxaana la rajaynayaa in sida wadhaqsi mas-uuliyiintaasi ay u gaaraan si garoonkaasi loo furo islamarkaasina mashaariicada mashaariicahaasi ee loo dhagax dhigo
aad waa mahadsan tahay waxay kusoo kordha wararkeena dambe iyo barnaamijyada soo socda ku maqli doontaan markaana dhakhaatiirta soomaalida ku nool waddanka maraykanka ayaa ka digaya khatarta ka imaan karta xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo maraykanka oo kiisaska dadka qaba covid nineteen ama ku dhacaya ay sii korortay waxaana doctor cismaan xaraaro ka mid ah dhakhaatiirta soomaalida ku nool dalkaasi uu sheegay soomaalida looga baahan yahay inay qaataan fariimaha wacyigelinta khatarta uu leeyahay cudurka covid nineteen
cudurkii coronavirus meesha uu maraya iyo xaaladiisa iyo khatartiisii cudurka isaga adduunyada aada iyo aada ugu sii badanayaa meel kasta kor buu u kacay hadda ilaa adduunka wuxuu marayaa ilaa konton iyo afar milyan iyo ka badan buu marayaa dhimashadiisana hal milyan iyo saddex boqol oo kun ayuu marayaa waddankan maraykanka joogna kow iyo toban milyan buu sii marayaa dhimashadiisana nus milyuun bay ku dhowdahay maalin walba maalinta ka dambaysana wuu sii kacayaa shalay oo ahayd jimco boqol iyo siddeetan iyo afar kun oo qof ayuu hal mar ku dhacay marka taas waxay kuu muujinaysaa khatarta cudurkan isaga ah uu leeyahay iyo sida u faafayo dhimashadiisana aad iyo aad bay usii kacaysaa isbitaalaadkii iyo meelihii dadka lagu xanaanaynaya hadda waa qaadi la-yihiin marka waxaa loo baahan yahay taxadir gaar ah in qof walba mas-uuliyad iska saaro sida cudurkan ooga badbaadi lahaa lianna hadduu qofka isaga isbadbaadiyo dadka kalena wuu u badbaadinayaa laakiin ma aha in dadkii maaragta ay dhagaxda ay keenaan oo aroosyadii laiska qabsado oo baartigii laiska qabsado oo meelihii laiskugu tagay laiskugu tago oo tacsidii laiskugu tago oo ay loo moodaba inuu cudurkii uusa jirinba siiba soomaalida hadda waxay suubinayaan wax aan loo baahnayn in la suubiyo oo cudurkan khatartiisa ku saa'idinayo cudurkan coronavirus waa ogtihiin sanadkan oo dhan wuu dunyada ku fidayaa maalin walba maalinta ka dambeeya wuu sii fidayaa khatartiisana waa ay sii badanaysaa maxaa marka loo baahan yahay in qofka iska xan iska badbaadiyaa loo baahan yahay
halkaan naga dhegaysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana wararka soomaalida ka baxsan wadamada kenya iyo uganda ayaa ku baaqay xukuumadda ethoobiya in colaadda la joojiyo lala gaaro xal waara madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa ku biiraya baaqaha beesha caalamka ee u diraysa hogaamiyaasha hogaamiyaha xukuumadda dalka etoobiya abiy axmed oo ah in la joojiyo colaadda dhowaan kasoo cusboonaatay gudaha dalkaasi etoobiya taasoo sababtay in kumanaan qof oo etoobiyaan ahi ay ka tallaabaan xaduudaha dalka jaarka la-ah kuwaas oo kale ah eritrea iyo suudaan bayaankaas uu soo jeeday uhuru kenyatta wasaaraha waddankaasi abiy axmed ayaa imaanaya maalintii isniintii uu kulan la qaatay ama uu kulan kula qaatay magaalada nairobi caasimadda dalkaasi kenya danjiraha waddanka etoobiya u fadhiya dalkaasi kenya war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegay in labada dal ay kenya iyo etoobiya ahaayeen laba dal oo aas-aas u ah nabadda ka jirta geeska afrika sidoo kalena waxaa si lamid ah baaq nabadeeta u diray madaxweynaha waddankaasi uganda yoweri museveni wuxuu sheegay in etoobiya looga baahan yahay in xiisadda hoos u dhigto iyadoo kooxaha kale ee hubeysan ee t b l f loogu baaqay in dagaalka xiisadda aadka u sarreysa oo ay ku barakaceen kumanaan qof hoos loo dhigo islamarkaana wadahadal ee dhex mara labada dhinac si looga tashado waxyaabaha ay tabanayaan guud ahaan warkiisu waxaad kala socotay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakane waana intaas